magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waa mid ka mid ah meelaha ugu kheyraadka badan soomaaliya marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha rafaadle odaxyaa igu soo muday biyaan soo dhexmar dhiiqo kaxagaantay meel injeeg ahaan raadiy waa kasoo helaan habeenka soo gura cadaarka ama baareelaha ayaa ah kuwa nolosha qoyskooda ka maareeya shaqo adag waxayna subax hore u baxaan beero ku yaala duleedka jowhar ama meelaha u dhow webiga halkaas oo ay kasoo goostaan caleemaha marka ay soo guraanna waxa ay keenaan suuqa si ay u iibiyaan faadumo xasan waa mid ka mid ah habeenka soo gura cagaarka islamarkaana iibiya ayaa rediyo isna ugu warbixisay dhibaatooyinka laga soo maray iyo sida ay ugu maareyso nolosha qoyskeeda
rafaadle odaxyaa igu soo muday biyaan soo dhexmar dhiiqo kaxagaantay meel injeeg ahaan raadiy waa kasoo helaan wallaahi wax aan kala kulmale ma dhibkaas iyo biyahaas iyo aan soo dhexmaray iyo odaxdaas igu soo durtay iyo rafaadkaasaan kala soo kulmay beera dad ay leeyihiin waa beer aan leeyi ma jiraan ikaafiyo hadda shan kun lee bahayaawo loorkana waa ewer wallaahi wallaahi wax oo hal doolar dhammeen camal waaye maciishadana waa qaali raashinka kiilada bariiska waa labaatan kun waxaan ku qabana male marka hore soddon kun iyo meelaasaa kiilinaya soddon iyo shan dhanka kale maxamed amiin oo ka mid ah dadka sida joogtada ah u isticmaala cagaarka ayaa ka warbixiyey faa'iidooyinka bulshada uu leeyahay maalul baa soo doontaa aniga waa ku soo koray waan lagu soo koriyey halaanaan ku soo noqda maasha alla alxamdulilah shu haddana waa gataa baan gurigaan geystaa baaraylaan ku darsadaa soorta soortana kugu soconaa iyo koomba garoor ala gataa dhanaan waa mar laakiin hadda dadka waxay u barteen wuxuu ku leeyahy bariis waxaan cunaynaa oo fur isku dhooqe laba doollar saddex dooraa laga qaada cagaarka waa laba kun ujoa saddex kun koombada gelida beertaada kaa baxda waa shiidanaynaa waa cunaynaa marka ha marka dhiid waaweynaa kaa imaanaya laakiin bariis cun dhiid ma kaa imaanayaba ada dhan dhexdaa ka jirantaa marka malaaridi waxaan dhan waxaa nuu keeno marka badarkan meelaha laga keeno oo macis la kontaroolayno oo dabagelayno loorle tararax lagu soo siinoyaa loor kalaa lagu soo shubaya sanadka cusub labada kun labaatanka meesha labada kun sideeddaa lagu qoraa wixii aan iska cunayna wixii waddan ka baxayn waa la qaadanayaa haween badan oo ku nool magaalada jowhar ayaa nolol maalmeedka qoyskooda ka raadiya iibinta cagaarka ama baaraylaha